waxaa lagaga dooday laguna faraanqeeyey warmurtiyeedkii shirkii saddexaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ugu dambeyn golaha wasiiradu waxay si buuxda isugu raaceen taageerada dhammaan qodobadii ku qornaa warmurtiyeedkaasi waxayna goluhu ugu baaqayaan ummadda soomaaliyeed golayaasha baarlamaanka sida golaha shacabka aqalka sare iyo beesha caalamka in ay gacan ka geystaan sixitaanka waxa khaldan ee ay dowlad goboleedyadu ku soo bandhigeen warmurtiyeedkaadii shirkii saddexaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada